waxaa sare u kac xoogan laga dareemayaa qiimaha la iibiyo dahabka suuqyada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay taasi oo ay sabab u tahay yaraanshaha dahabkii la keeni jira magaaladaasi dahabka ayaa haatan maraya halka garaan qiimo dhan boqol toban iyo shan doolar halka markii hore uu ahaa konton ilaa toddobaatan doolar qaar ka mid a ganacsatada iibiya nuucyada kala duwan ee dahabka ayaa ka waramaya sababta keentay in sare u kacan uu ku yimaado qiimaha dahabka dahabka sanadkan kadamboyti eeda marxalado kala duwan galay waa may layraa ismarxaladooshii marxalada la fahmo karo ma ah waa marinagadaaye mar walba iyo saacado walba daqiiqado walba intuu isba bedela yaa marahayna hata bil ka hor waraysiana dhiibi may layraa dahab sidii roogi hata geeka ma ah su yara ku qaboobiye bil ka hor waa layahay dahab garaanba boqol iyo toban iyo shan dolar ilaa boqol iyo toban dolar dhexe iyo deeri geeka hata taariikh kow ata bil todobaad julaay ata may layraa usa dahabkii dagaaladan galbeedka inta badan sababay usa dagaaladii walyar roogsideen dahabkii hata cuseebkii sahata turkishka camal boqol iyo saddex dolar ilaa iyo boqol iyo laba dolar dhexay sankabuurka boqol dolar ilaa sagaal iyo sideed dolar sacuudigii dubayga sagaal iyo todoba dolar ilaa sagaal iyo lix dolar yaa dhexay qabashada bil ka hor ama labaatan maalin ka hor laakiin dahabka sheenoba sagaal iyo laba ilaa sagaal iyo siddeed kuu qabadaay geedka waa siyetii siyeed ilaa siyetii todoba yaa dhexay marka dahabka waa may leedahay muddooyinka dambe ilaa iyo sanad ilaa iyo laba sana ka hor maylera eedan isbabedaloosheega badaday eeda dhaqaalaga macna taasna wali sababaase dhaqaalaga oo adduunka oo jahwareer badan kadhi ganacsi walba yasaasna dahabku waaba zaa'ida saameyn badan ka yeelatay marka alxamdulilah hadda geeg wala rajeeyana geeg taarikow eta bili toddobaad wala rajeeyana sidii dahabka macnaha ilaa iyo hoos lixdan ilaa iyo toddobaatan siyeetimeedi si isku qooyo fadya rajeeyan haddii ilaahay rabo dahabku waa baninka qooyaysa oo mayleraay oo duway iyo turkish turkishka ninka qooye sidoo sankabuur camal sankabuurna ninka kooye oo sacuudina ninka kooye se jiddo camal eh waa farqidii hore walba la gada jiray garaankii walba la gada jiray hidin waa la gadaaya halkii garaam hata walba la gadaaya halkii garaam hata boqol iyo saddex doolara la gadaaya halkii garaam hata marka hata nankii oo dhegisheen camal eh ankasheen hata walba garaankii eliska nankasheen walba lakasee hata garaankii
si kastaba ha ahaatee qiimaha dahabka oo muddooyinkii dambe sare u kacay ayaa saameyn ku yeeshay suuqyada magaalada baydhabo ee lagu iibiyo dahabka